waa xilliyadeenii waa saacadihii ragga waaweyn waa xilliyadii kala miiranka likulli mujtahidin nasiib soomaaliduna waxay idhaahdaan dadaalaa xaaji cabbaas u gaadhaa wuuna dhaafaa guul lama helo dhibaato la-aan haddaanad u dhididin victory ama guul lama gaadho hadday noqoto world cup wuxuu kula guulaystay qarankiisa brazil haddii ay noqoto coba america wuxuu kula guulaystay qarankiisa brazil haddii ay noqoto confederation cup wuxuu kula guulaystay qarankiisa brazil haddii ay noqoto uefa champions league wuxuu kula guulaystay laba jeer naadiga milano haddii ay noqoto club world cup wuxuu kula guulaystay milan sidoo kale uefa super cup wuxuu kula guulaystay milan sidoo kale horyaal hadday noqoto iyo cooba itaaliyaba wuxuu kula guulaystay naadiga ac milan ciyaartoy kastaa wuxuu ku hamiyo wuxuu kula guulaystay naadiga milan iyo sidoo kale qarankiisa oo ah qaranka brazil waa ninku ku tilmaamay samuel ito iyo ronaldino xilliga ay ugu wanaagsanaayeen barcelona haddii aanu dhaafno daafaca nesta iyo maldini iyo yabstam oonu burburino daafaca adag ee milan kubadda yaa noo dhaafinaya nelson dida waa raggii kooxda ac milano u soo yeelay magaca ay maanta leedahay nelson dida haddii aanad aqoon baaba kubadda cagta faraha ka qaad shaqadaadii maaha nelson dida wuxuu ka mid ahaa dinosauriskii kubadda cagta soo maray aan weliba xaqooda la siinin intaas oo waqtiyana naadiga milan iyo qarankiisaba ablinka ahaan jiray waa goolkiibarka ay ku chaalange garayn jirtay ac milan gigi buffon juventus iyo milan markay wada dheelayaan halkay dadka qaar ka daawadaan daafacooda adag weeraryahaanadoodii xilligaas dadka qaar baa daawan jiray zayfiska iyo kubadaha ay ka saarayaan ama ay badbaadinayaan gigi buffon iyo nelson dida nelson dida haddii aad maqashay nin higiita la odhan jiray goolwadihii colombiyaanka ahaa ee kubadda labada cirbood ee dambe sidaa ugu soo qaban jiray nelson dida wuxuu ninka soo saaray iskilka ah goolwado iskilla weligaa miyaad aragtay wuxuu soo saaray iskilka ah kubadda marka weeryahanka ay kasoo dheeraato ee uu bogoskiisa ku dhex jiro intuu intuu kasoo durko dhanka liid liidinta haddii ay gasho waa gool wuxuu samayn jiray liidinta horteeda intuu istaago ayuu dabeetana kubadda labadiisa lugood markay weeryahanka kasoo yaro horeyso mabuu ka laadi jirin manuu qaban jirin marmarka qaar labada lugood buu uu sii dayn jiray kubaddu inay isaga lugihiisa dhex marto markay dhex marto ayuu gadaal isugu tuuri jiru kubadda deetana qabsan jiray nelson dida one of dinosaurs kubadda cagta soo maray haddase ka dabar go-ay waa raggii u soo godgalay naadiga milano waxaa kuugu filan ciyaartii bartaa dhabarka quraaradda ololeysa lagaga dhuftay labadii kun iyo shantii mar lagu dheelaya garoonka sansiiro sawirka caanka ah ee marco matrazi iyo raycosta ay sais u haystaan badalka habeenkaasi wuxuu ahaa nelson dida ninka marka ay kubadda dhaafin kari waayaan inter milano ay dabeetana marka dambe quraaradaha ololaya la dhacayaan isagoo ilaalinaya xaamil cariin bay carabtu tidhaahdaa libaaxu markuu keyntiisa iyo goobtiisa ilaashanayo cid uu ka baqaa ma jiro iyadoo ciyaartooydii kaloo dhan ay ka yaaceen ayuu isagu diidanaa in goolka milan quraarad yare xataa gasho taasaa dabeetana dhabarka lagaga dhufanayaa iyadoo ololaysa xilligaas uu soo badbaadinayo garabka soo qabanayo saaxiibkii kaafu oo isku wadanna ahaayeenoo dee in adeerkiya xilligaasoo cadnaan xamed alxamaadi oo ciyaarta mucalliqa ahaa odhanayo kavu yalcab dowr fandam kavu wuxuu ciyaarayaa booskii fandam fandam ninkii garanaya waa garanaya malaa yararkan dambe garan maayaane fandam iyo cirhigtiisii markuu filimada actionka ah matalayo kaasuu ku misaalaya inuu kaafu soo badbaadinayo saaxiibkii garabka soo qabanayo nelson dida